aynu u degdegno maalinta laba kunaad ee nolosha Faatima. Tani waa marka qiyaastii ay geli doonto dugsiga barbaarinta. Waa maxay qaar ka mid ah xirfadaha Faatima u baahan doonto si ay diyaar ugu noqoto dugsiga? Diyaar u ahaanshaha dugsigu way dhaafsan tahay ogaanshaha midabyada iyo alifbeetada. Waxaa ka mid ah xirfadaha maskaxdeeda sida dhibaato xallinta iyo xakamaynta garaaca wadnaha. Sidoo kale waxaa ka mid ah xirfadaha bulsheed sida baraarugsanaanta, niyadeed, iyo dhisidda xidhiidhka. Faatima waxay u baahan inay barato sida loo kayeesto, caawimo loo raadsado, loona gudbiyo dareenkaaga. Waxay yeelan doontaa xirfadahan muhiimka ah inta ay dabaqayso inta ay ku jirto sannadada hore ee nolosheeda. Saynisku wuxuu inoo sheegay in dhabaha ilmaha ee aadaysa diyaar u ahaanshaha dugsiga u bilaabanto si fiican ka hor maalinta laba kunaad ee noloshiisa. Waxay bilaabantaa marka uu dhasho. Xirfadaha ilmaha iyo xiriiradiisa waxay ku xidhan yihiin gashiga uu ka helo bay'adda. Marka aynu fahamno inay waxbarasho caafimaad leh bilaabato wakhtiga ilmuhu dhashaan, waxaynu hubsan karnaa in carruur badani helaan fursadahan oo kale.